saad la socotaan waa anigii safar dheer anugu galay oo dibadaha ah shirkadihii aanu yeernay qaybo kamida way yimaadeen hadda waxaa jooga magaalada boosaaso laba kambani oo waaweyn oo maalgashi ku sameynaya puntland hadday noqon lahayd dhinaca kalluunka iyo dhinaca warshad hargaha iyo warshad cabitaanka ah shirkadahaas waxaan rajaynaynaa ilaahay iidankii inay isbedel fiican ku samayn doonaan xaggan wax soo saarka wadanka iyo shaqo abuurista shirkadii national airways oo diyaaradaha way shaqaysaa waxay hadda wadaa kalluunka haddii ilaahay ogolaado seasonal baa jira kalluunku dabcan marna wuu bataa marna wuu yaraadaa laakiin inuu si dhab ah saakadan ayaan la shiraynay shirkadii kalluumaysatada ee puntland inay stoog badan sameeyaan sababta waxa weye inuu kala gogo lama rabo marka hadda shir baa ka socda addis ababa oo aan u dirnay ninkii madaxda ka ahaa lakan inay kasoo shiraan qaabkii kalluunku si regulara ugu socon lahaa ethoobia fursadda ah in shati la helo maxaa la dhahaa kalluunka ka soo baxa puntland in etoobiya la geeyahay fursad weyn oo usoo hoyatay puntland oo ay wadamada dariska la dhan ay waayeen bay ahayd oo aan ku guuleysanay